Horjoogaha hore ee gobolka Jeremy Taylor ayaa mar kale u tartamay kursi ka tirsan golaha deegaanka ee Woodbury. Kursigaas waxaa hadda haysta Marty Hoddebom oo ah dimuqraad ka socda Sicily oo u tartamaysa dib u doorashada. Taylor wuxuu iska casilay kursiga liiska bisha Janaayo kadib markii uu ka dhashay muran ku saabsan meesha uu degan yahay. Mid ka mid ah dillaaca coronavirus-ka ee ka dhacay warshada hilibka lagu iibiyo ee Iowa ayaa ka sii darnayd sidii hore loo ogaa. Waaxda Amniga Dadweynaha ee Iowa waxay leedahay maanta laba jeer in badan oo shaqaale ah ayaa cudurka qaatay. Shantii Maajo, waaxdu waxay sheegtay in shaqaale oo ka shaqeeyay warshada hilibka doofaarka ee Tyson Foods ee ku taal Columbus Junction ay tijaabisay Covid-19. Si kastaba ha noqotee, saraakiisha Tyson waxay u sheegeen kormeerayaasha badbaadada goobta shaqada maalmo ka hor in shaqaalaha warshada ay tijaabiyeen si "wanaagsan aqoontooda". Tobaneeyo ka mid ah dhirta qiyaastii 1,300 oo shaqaale ah ayaa la rumeysan yahay in isbitaal la dhigay waqtigaas. Laba kalena waxay dhinteen kadib markii uu ku dhacay cudurka fayraska. Saraakiisha Tyson waxay u sheegeen badbaadada shaqada iyo maamulka caafimaadka Iowa. Gobolka Woodbury wuxuu dubay gari dheeri ah oo loo aaneeyay sheekada coronavirus ee sheegaya. Waaxda caafimaadka ee degmada Suitland ayaa Arbacada sheegtay in nin 46 ilaa 60 jir ah uu dhintay Covid-19, taasoo kordhisay dhimashada cudurka neefmareenka ee gobolka oo gaaray 47. Waa dhimashadii ugu horeysay ee lagu diiwaan geliyay gobolka Woodbury muddo lix maalmood ah. Waaxda caafimaadka ayaa soo warisay toban iyo hal xaaladood oo cusub oo Arbacadii laga soo qaaday 121 baaritaan cusub oo la sameeyay. Ilaa duhurkii, gobolka Woodbury wuxuu la kulmay 3,493 xaaladood, sida lagu soo xigtay xogta caafimaadka ee Iowa. Caafimaadka degmada Suitland ayaa sheegay in 3,154 ka mid ah kiisaska ay soo kabsadeen, in ka badan 800 qof oo qaba Covid-19 oo ku sugan Iowa ayaa ku dhintay, iyada oo gobolka uu soo sheegay toban kale oo dheeri ah iyo 374 kale oo la xaqiijiyay kiisaska cudurka coronavirus. Gobolka ayaa sheegay in Arbacadii, U.S. Senator Chuck Grassley ayaa Arbacadii u dooday in si toos ah coronavirus la dhibo lacag bixinta canshuur dhimista. Jamhuuriyadda iyo Iowa Republican ayaa ka gaabisay inay sameyso saadaalin la taaban karo oo ku saabsan waxa qabyada ah ee kama dambaysta ah ee xirmada gargaarka maaliyadeed ay qaban karto maxaa yeelay waxaa hadallada ah socda. Hogaamiyaha aqalbiyadda Senatka Mitch McConnell wuxuu sheegay in xirmadani ay tahay inaysan ka badan hal trilyan oo dollar, qiyaastii saddex meelood meel qiimaha wixii aqalka dimuqraadiga hogaamiyay ay oggolaadeen bishii May. Grassley wuxuu yiri GOP caucus wuxuu qabaa walaac ku saabsan deynta qaranka. Waaxda adeegyada aadanaha Iowa ayaa maanta shaacisay in agaasimaha Medicaid ee gobolka Mike Reynolds uu shaqada ka tagay bishii soo socota. Wasaaraddu ma sheegin waxa shaqadan cusub ee Randall ay noqon doonto, laakiin waxay ku sheegtay war saxaafadeed oo ku tagaysa waaxda khaaska ah 14 Agoosto. Randall wuxuu gobolka ku soo biiray bishii Diseembar 2017 isagoo hoos yimid agaasimaha hore ee DHS Jerry Foxhaven wuxuu kormeerar ku sameeyay isbeddelka gobolka ee barnaamijka gaarka loo leeyahay ee marikay kaas oo muran ka taagnan tan iyo markii governor terry bransted uu ku dhawaaqay isbitaalka barnaamijku wuxuu adeegay in ka badan oo kun iowans randall wuxuu horey u ahaa agaasimaha barnaamijka kansas ee medicaid kaasoo sida kale leh nidaam ee maamuul shiragdaha garka loo leeyahay